bismillahi raxmaani raxiim horta inta dhimateen allah u naxariisto inta dhaawacaana ilaahay maaragtay si degdega u bogsiiyo laba qarax baa dhacay sida weliyihii uu sheegay labadaasu qarax waa kala horeeyeen midna ismiidaamiin buu ahaa midna wuxuu ahaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayuu ahaa waana kala horeeyeen dhimashadu weli way kordhaysaa intaanu ognahay markii ugu dambeysay kow iyo toban ayaa warbixinta laygu siinayey way sii kordhi kartaa sideed iyo labaatan ayuu dhaawaca marayaa intaanu ognahay dadka dhintay waxaa ka mid ah ilaa saddex weriye ayaa ka mid ah waxaa kaloo ku jira guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaankii maaragtay dowladii madoobe nuuna uu ahaa madaxweynaha ee lagu dhisay gobolkan ayaa ka mid ahaa marka dhibaato waa jirtaa dhibaato waa jirtaa wax hadda maaragtay aanu wax conclusive ah oo maaragtay intaasay ku xiran tahay dhaawacana intaasuu ku xiran yahay waa dhammaatay tiradiisu maydkuna intaasuu ku xiran yahay hadda la dhihi karo ma jiraan dad waxaa la heli karaa guryaha iyo meelaha la gegeystay oo qoysaskoodu ay qaateen baa la heli karaa marka warbixinta marba marka ka dambaysa maaragtay waxbaa soo ziyaadi kara taas waa taas arrin arrinka kale oo ah isaguna in maaragtay dad la taarget garaysanayay iyo in kale weli baaritaan baa socda oo maaragtay waxaa ku howlan dadka ay shaqadoodu ahayd amniga ayaa ku howlan kama hordhacayo taas iyagaa wax ka dhihi doona hadduu ilaahay waa garta guddoomiye meesha la bartilmaameedsaday bal noo sheeg ma maqaayad baa mise waa laba maqaayadood mise way ka badan yihin meeshu waa maaragtay meel galab galabtii lagu shaaho oo maaragtay dhalinyarada magaalada iyo dadka maaragtay ay isugu yimaadaan weeye oo galabtii lagu shaaho oo lagu sheekaysto oo maaragtay wixii siyaasadda wixii maaragtay sports ha ahaato wax walba adiga un maaragtay waa meel lagu caweeyo galabtii oo ay dadku isugu yimaadaan weeye marka waana gabdho badan baa maaragtay shaashaha iyo waxbaa lagu gadaa oo waa taqaanaa soomaaliya waa meelaha galabtii la isugu tago weeye marka waa meel xariirsan oo ilaa iyo maaragtay laba boqol saddex boqol oo qof ay fariisan karaa weeye marka waa meel noocaasa meesha ay maaragtay la beegsadeen waayahay bal waxaad wax nooga sheegtaa gurmadka meesha ka dhacay iyo awoodiinu intay leeg tahay dhibaatadan oo kale markay dhacdo inaad u gurmad kartaan iyo wixii dhacay maanta saad u gurmateen wallaahi ambulansyadii cisbitaalka ka qayb qaatay waxaa ka qayb qaatay ciidamadii booliska ayaa aada uga qayb qaatay taliyaha qaybta iyo taliyaha saldigda iyo maaragtay ragga kale oo booliiska oho iyaga maaragtay saraakiisha kale ah ayaa ka qayb qaatay oo baabuurtooda lagu ururinayey oo gacmaha iyagaa la gelayey waxaa ka qayb qaatay nabad sugidda sidoo kale hadda hadda dhaawaca maaragtay daweyntiisa iyo waxaa gacmaha kula jira ciidamada maaragtay aan saaxiibadan nahay ee amisom ayaa gacanta kula jira oo dhakhaatiirta cisbitaalka hadda caawinayo oo gacanta kula jira marka gurmad ma yara maaragtay aad baa loo dadaalayaa
aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka baay cabdi aadan hoose oo si toosa khadka telefoonka ugu jiray